أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يخشوا يوما لا يجزي والد والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay suuratu luqmaan wasaayaadkii luqmaan oo inankiisa u dardaarmayay aan kusoo dhex jirnay wuxuu yidhi luqmaan inankiisa isagoo waaninayo yaa bunayi maandhow wiilkaygiiyow aqimi salaata salaada oog wa'mur far bilmacruufi waxa wanaagsan dadka far daacada alle tawxiidka biriga silada waxaas oo dhan maaragtay bar wanha reeb oo can ilmunkari munkarka shirkiga iyo dunuubta iyo bidacda iyo macaasida dadka ka reeb oo ka waanay wasbir kuna sabar calaa maa asaabaka arrintaa wixii kugu soo gaara ilaan waxa weeye salaadii casiimay u baahan tahay iyo go-aan waqti ay hurdo ku hayso waqti aada raaxo u baahan tahay waxaasay maaragtay waxaa la rabaa waxaasoo nafta inaad la dirirti amriga bilmacruuf wanahyi cani lmunkar dadka waxay xorriyaadka u yaqaanaan ayagu waa idni iyo dooqiisa waxaasaa ka hor imaanaysaa marka xuduudda ilaahay baa dadkii ku gaabinaysa dadkiina shaydaan iyo dabdarro iyo kibiraan la xiriiro marka dadkii ku wada dayn maayaan kaana wada qaadan maayaan marka dhib baa kaaga soo gaaray waxaasoo dhan marka waxaa laga rabaa in lagu sabro iyo wixii aqdaarta aloo lagu imtixaanayo daacada sabaray u baahan tahay macaasida ka haritaankeeda sabara u baahan yahay xaqa fulintiisa naftaada aada ku fuliso kayrkaaga iyo cid kalena aada ku fuliso sabara u baahan yahay marka sabar la-aan wax soco kara lama arko diin iyo duyo midna ma socon karo sababta waxaan dhahna qofku hadduuna sabar lahayn maalintii joornaato hal wej oo maalintii ah ma soo goosan karo iska dhaaf usbuuc iska dhaaf shahar soo maha qof walba waa inuu wixii uu ku sabro inuu reer dhaqdo ama ilmo koriyo ama iska dhaaf waxaa weeye hal wej oo maalintii haddaad rabto inaad soo hoysid oo shilin saqaysatid saacaddaa waxay u baahantah sabaray adkaysi bay u baahantah marka maxaad u malaynayaa haddii janno iyo mustaqbal barwaaqo la gaari rabo dhayal dhayal lagu gaari maayo marka sabaraa loo baahanya diinta inna daalika arrintaasina min casmi lumuuri umuuraha midda la gooyey oon ka mar lahaynoo xag alana laga gooyo sharci ka ah oo ilaahay ummaddiisa ku waajibiyey qofkuna markuu arko waxaan casiimada ay taho inay xagga sharca alle ay ka tahay asagana ay maslaxo u tahay diintiisa iyo adduunyadiisa iyo aakhiriyo adduunba inuu go-aan uu gaaro arrimahaas aan laga wada hadlino salaad iyo maanta ma arkaysa amar bilmacruuf wanahyi cani lmunkar iyo sabarka arrinka hadal iyo ka dacwoosho iyo maaragtay jiljilaacin u baahan ma ahane waa arrin la go-aan laga gaaro qofka uu meel iska dhigo ee dee noloshiisa neeftaa uu ku neefsanayo iyo hurdadaa uu seexanayo iyo cuntadiisa uu maaragtay ku nool yahay sida uu ugu dadaalo si ka daran inuu ugu dadaalo waayo waa arrimo inta la gooye meel la dhigay oo aan ka wada hadal ahayn ilaa ilaahay baa kugu waajibiyey waana diinta usuusheeda iyo madaxdeeda waana waxa adduun iyo aakharaba lagu badbaadayo adduunna lagu najaxayo aakharana jannadii lagu gelayo naarta looga badbaadayo marka arrimahaas waa arrimo meel la iska dhigay oo ka wada hadal ma lahan nacam waa arrin ilaahay uu gooyey adigana waxaa laga raba wix ilaahay iyo rasuulkiisa ay gooyaan iyo sharcigu adiga inaad go-aan aada siisid wax ilaahay rasuulkiisa ay gooyeen markaad mat- aada tasaahulsho oo iska sahlato wax dhiyaldhiyala aada ka dhigato waxaad ku qamaara adiga naftaadii wey waa diintaadii wey waa aakharadii adduunkaadii wey salaada subx aadaanka wuxuu kugu dhacaya adigoo hurdadii sariirtii usii baahan soo maaha shaydaanku wuxuu ku leeyahay kasii seexo jamaacada ka tag hadhow markaad jamaacada ka tagtay salaada lafteeda uu kaa hurdisiinaya taariku salaad markuu kaa dhaga kaa dhigana hadhow islaamkuu shaki kaa gelinaya waa kusii wadayaa maalin haba ka yaabin shaydaan inuu meel kuu joogo inaa uu iska sii riixmaan oo kusoo riixaya ilaa uu diinta dhan oo kaa baabi'iyo marka saasaa loo bahaya yaa bunayi maandhow aqim iqaamada salaadana waxaa weeye waa salaadoo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo khushuuceeda la ogow oo sida uu yidhi nabigu calayhi salaam salluu kamaa ra'aytumun usalli saadi aragteen inaan u tukana u tukado axaadiidii kutubaha fiqiga iyo culummada in laga barto wey khushuuceeda iyo rukuucdeeda iyo weysadeeda la dhammaystiro haddii qowluhu tacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun horta mu'minaa la yihaahdo mu'mina waa kii salaad tukada wey salaadna haddaysa khushuuc lahayn waxaa weeye maaragtay unforforarsi waay waa ruuxdii salaadda waa khushuuca waay nacam amar bilmacruuf wanahy can ilmunkar waxaa horta marka hore waxa munkarkaa iyo macruufka inaad kala ba cilmi waa inaad leedahay cilmi waa inaad leedahay weyga loo gaarsiinayana waa inaad taqaano usluubka udcu ilaa sirarka bilxikmati soo maaha waa inaad xilmi iyo dulqaadna aada leedahay sabarna aada leedahay loo baahanya goorta la gaarsiinayo iyo markay habboonta waa inaad kala taqaano qof aan cilmi lahayn oo jaahila haddii almacruufa nahy cala lmunkar qofkii diida u dha waa isku qarxina ama waa dilaya e taas waxaa weeye amar bilmacruuf wanahy can ilmunkar maana cilmiga u baahan yahay goormaa la dagaalamaya goormaa maanta ma arkaysaa kelimad lagula hadlaya meel walba waxay u baahan taha loo baahan yahay laakiin jaantaa raban hadday tahay janta fagax hadday noqoto qof walba u idhaahdo amaraan faraya macruufna waa reebaya wax walbaan kharibaya hadha waxay diintiiba fawdlaa laga dhigaya marka taas walciyaadu billah marka culimo badan ibnu taymiya ayaa ka hadla amar bilmacruuf wanahy can ilmunkar qaacidadeedana xadiidkii baa dejiyey man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi waa markuu awoodo madax uu yahay qabiil ou kaaba qabiil adeecsan u yahay gobernatoore uu yahay waa markuu awoodo waay ilmihiisoo kale uu awoodo fa in lam yastadex hadowna awoodin fitno weynaa ka dhalanaysa fa bilisaani carabka ku dooriyo ma awoodo ama waa la xidhayaa ama dhibaataa imaanaysa fa biqalbii qalbigiisa ka dhaco beryaan waxaa u badan qof walba intuu isxamaasay inuu yidhaahdo maya maya kaligay anoo ah haddaan wixii la iga qaadanaynin waa maaragtay anoo kaliga ul intaan qaato ayaan baararka inta imaadno dadkana ul ka badinaya ee hadhow waa lagu dilayaa waa lagu dayacayaa hadhow fitnaa ima maya aniga shaqaday ma taas maya rasuulka staja u dejiye haddii marka qawaacidda aan la raacin qofku wuxuu noqonayaa maa yufsidu akara mimaa yuslixu waxa uu fasaadinayo ayaa ka badan waxa uu islaaxinayo waana wax hadda iska jiro waayo qofka hadduu cilmi la-aan uu iska agaago hadda wuxuu noqonayaa qof waalan unbuu camal uu noqonaya takhabadu khada cashwaa hal hamiinkii maaragtay meel cidlaa ku dheelmanaysa oo oo indhahamaansin oo meelay cagta dhigaysa aan ogeyn saasoo kaleu qofkii noqonaya naftiisana waa baabi'inaya keyrkiisana waa baabi'inaya yaa bunayi maadhow aqimi salaata salaada ogo amur bilmacruufi macruufka far wanha cani lmunkari munkarkan reer macruuf waa wixii la yaqaano sharcan wa caqlan wa diinan lagu yaqaano oo wanaagga ah tawxiidka iyo daacada alla subxaana wa tacaala ma garad wanha cani lmunkar munkar waa wixii sharcigu inkiro ou diido fisaqa iyo kufriga iyo bidcada ah wasbir ku sabr calaa maa asaabka wixii kusoo gaara oo daacada ilaahay adeecayso kaa soo gaara munkarkii macruuf aada faraysid iyo munkarka aad reebaysid kaa soo gaaro masaa'ibta aqdaartan kaa soo gaaro ku sabar inna daalika arrimaha saddexdaa oo muhiimkaana min casmi lumuuri umuuraha la gooyey oo xag allana uu alla waajibiyey qofkuna la rabo inuu go-aan serious uu ka qaato oo maaragtay jiddi oo hodhaba uu ka qaato wey markii halkaas la isfaray awaamirtii iyo usuuluduunkii oo tawxiidkii la isfaray shirkigii la iska reebay biril waalidiinkii la isfaray ilaahay in lagu shukro waalidkan lagu shukriyo laakiin shukriga waalidku aan laga yeelin hadday ilaahay shirkigiisa iyo macaasiisa ay kugu dirqiyaan lana isku baraarujiyey wax walboo xumi iyo wanaagaba in la qorayo oo ilaahay berri uu keenayo wax dayacma aysan jirin salaadii iyo sabirkii amar bilmacruufkana la isfaray ayaa haddana waxaa la isfarayaa maxaasinu lakhlaaq akhlaaqda wanaagsan ee mutaxadirka ah ee qofku markuu ilaahay sow ula dhaqmayo la bara iyo waalidkiisa war ummaddan kula nool xuquuq bay kula yihiin waa inaad si qaab wanaagsan ula dhaqantid waa haddii kale waxaad umma noqonaysaa marka haddaad ummadda iska kibrisid ama xamaaqaa isku dhaqa maaragtay yaqyaqsiya ummadda dhexdooda ku noqonaysa marka qofku akhlaaqda dad lagu yahay usluub oo mutaxadira oo xadaari ah oo aadaab ah ayaa laga hadlaya midda ugu horeeya waxaa la yihi walaa tusacir ha leexinin khaddaka dhafoorkaaga linnaasi dadka sacriga asalkiisi wuxuu ahaa geela juudaanka qaba juudaan waa cudur geela ku dhaca ee luquunta dhan saa u maroorinaya dadka laftiisa mar waa arkaysaa qof isaga dha dhintay wax ku dhaceen saa u kala wareegto jirkiisaa u toosnaa isagana oo wareegan yaha luquntana ay saa noqonayso marka juudaanay dhahaan ama juusaanna way dhahaan soomaaliya say kala yihiin geelo ku dhaca geeli marka luqunti yeeshaa noqonaysa marka dadka qaarkood waa arkaysaa intay cudurro iyo wax ku dhacaan qofkiioo maaragtay isaga dhammaa kala dadmayo oo sow taasu ah isagana xagga u jeedo luquntiina ay barbar u leexsan tahay oo afka iyo luqunti saa isula qalloocdeen qofka marka mutakabirka wuxuu markuu dadka uu la hadlayo qofka uu la hadlo insaan madaxa lay isweynaysiinaya asaga waa isla qumanya laakiin waxaa leeyahay adeer hal juudaan qabtaa u egtaha adiga dhamma ama qof jiranaabuu egtaha waxaan adigu aada kibirka iyo fiicnaan aada ka dhiganayso wax jiran baatoo oon caafimaad qabin sababtoo kibirkaaba maaragta cudura iyo maaragta qofku meelo isdhigo inuu waayo cudurka weyn lama arko marka culimmada qadna qaarkood waxay leeyihin culimada tafsirka loo akrin jiray walaa tusacir ha juudaaminin oo nin hal juudaan qabta luquntaada ha u ekaysiinin haddaka dhafoorkaa linaas adigoo u leexinayo wanaa takabur ma garad walaa tamshi hana soconin fi lardi dhulka maraxan adigoo farax kibriyaa oo faqfaq ay ku jiro macnaa qalbigana ka faraxsano socodkana maanta ma arkaysaa bashaq bashaqlaynaayo ha socon sababtu waa maxay in allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid kasta oo isqaadqaado oo xarago oo iska doondoona oo kibir oo ka muuqdo ku xaragooda fakhuurin afkana ka faan badan yacnii hay-adoo u socdana faanfaan iyo kibir iyo isjejebin oo qaab daran ay ka muuqato afka markuu lahaana anoo kale fulaanan ahay yaa i gaara mansabkaasaan hayaa meeshaasaan ka dhashay cilmigaasaan leeyahay baqbaqbaq iyo maanta dhan ku haya lama rabo usluub marka doqonnimaha la leeyahy marka aayaadkan oo dhan waxay reebayaan kibirka iyo maanta ma arkaysa isqaadqaadkii dadka in la iska weynaysiiyo kibirna ilaah baa iskale walahu lkibriyaau fi samaawaati waalard sababtoo ilaahay waa khaaliq dadkan waa makhluuq waa qofku kibir iskama laha sida aan sheegno qurdubi wuxuu yidhi waxaad iska weynaysiina hadday alla tahay hadda waaba doqonnimo allihii adigoo ku abuuray oo waxaad ku faanay kusimaaba iska weynaysiinaysa hadda axmaq waaba tahay dadka haddaa iska weynaysiinayso haddaa qurux ku faanayso iyo caqli ku faanayso qofkan foolxuna ilaaha quruxday ka qaada adigana adaa ku siiya adigana berri wuu kaa qaadan karaa soo ma marka hadduu cilmi tahay kan jaahilka ah ilaaha cilmi ka qaad adigana adaa ku siiyey wuu bedeli karaa xaaladiisa u ilaahay subxaana wa tacala kuu bedeli karaa maxaa isla qaadqaadaysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha laa yuxibu ha laa yadkulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibr ma garata qofka uu qalbigiisa ku jiro dhuuracaso in la eg oo kibira ninaa yidhi marka anu hadda maradayda iyo dharkayga inaan quruxsadaan jeclaho aan xaragooda xoogaa maarata xarago oo caadi markaasuu ui nabigu in allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa qurxoon yahay qofkii nicmadiisa isku qurxiya isagoon xadgudub samaynin iyo faqfaq waa jecelyahy alkibru badaru lxaqi waqamdu nnaas waa xaqoo layska weynaysiiyo alle rasuulkiisa diintiisa aakharo layska weynaysiiyo iyo dadkoo la xaqi nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis muslim oo wariyey ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu ilaahay wuxuu i waxwar tawaaduca xataa laa yabqaa axadun calaa axad ilaa qof qofku gardarsada oo daandaansada ousan jirin walaa yafkar axadun calaa axadin qof qof u faanana uusan jirin nabiguna waa kii yidhi man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofkuu camalkiisu la gaabiyo nasab wax ma tarayo maxaa bilaal xabashinimadu ka dhibtay ama suhayb ruuminimadu maxay ka dhibtay soo maa maxayse u tartay ninka la yidhaahdo abulahab inuu ina bani haashim uu yahay nabiga adeerkiis weliba uu yahay haddii uu kufriyey maxay u tartay waa ninka keliya oo kaafirka oo magaciisa lagu sheegay qur-aanka tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aqnaa canhu maalo wamaa kasab marka yaan la isqaadqaadi xataa diin haddaa isu kibrisa iyo daaco ilaah ukuu kusoo dhibeeyo nin baa nin xoogaa dambaabaya intuu arku wuxuu ku yidhi wallaahi laa yakfir allahu lak ilaahay inuusan kuu dembi dhaafin ilaahay baa ka carod wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calay qofka anay ugu dhaarana waxaa ma samayn karto i xakumi karayaa waa anig oo ilaah waxaa hebel uma dembi dhaafi karta qad gafartu lahu waxabidtu camalakaa lihi saas yidhi isagoo u dembi dhaafay camalkaagan waa buuri waa idinkaga sheekeen u malayna ninkii isagoo khamraysan masaajidka isgu dhan intou soo galay nin markaas wadaadaha uu si xun oo ula dhaqmay ay dadka joogay ay yidhahdeen waxaan markii damba aragna dadkii dhanaa ku xanaaqay ninkaasoo ula dhaqmay ihaanada waxaan aragnay yidhahdeen kiiyoo masaajid ka baxay oo baktigii qashanaya kii kaloo markii khamraysnaana masaajidka uu soo galo toobadkee soo madaladii ta allaa calaya macnaheeda soo maaha marka kibir ha la iska maaragtay had soomaalida waa ku dhihi jiray ogow kibirka waa lagu kufaa kaa hala ogaado soo maaha raggi gabayada ka dirin jira waa maqli jirna nacam walaa tusacir ha leexinin oo ha juudaaminin hal juudaan qabta ha iska dhigin iyo qof kala qalqaloocan oo tirweershaa say dhihi jireen khaddaka dhafoorkaaga linnaasi dadka adigoo iskibirisiinaa weli waxaa lamida oo dadka dhan ay iska jiraan qof miskiina ama maaragtay oo iska liita aa gacanta ama wax ku weydiina markaa iska jira baa laga yaabaa inay raaxay kasoo gurto miskiin aan qubaysan uu yahay inaad daanka ka leexisa iska jira waa soo gelaysaa qofka inaad tawaaducdo wejigiisa aad si fiican u fiiriso haddaa xaajadiisa u gudi kartina u gud dii kalena aad maaragtay si fiican uga cudur daaratid marka iyadaa lafteed dadka xataa maaragtay masaakiinta ha la iska jiro nabiga calayhi salatu slam miskiin iyo islaan iyo duq iyo addoona intay gacanta qabsato xaajadooda ilaa u dhameeya calayhi salatu salaam uu la joogi jira marka annaga lafteenna waa inaan maaragtay is ilaalino oo qofka hadda adigoo kula mida waaba xoogaa qofku inuu ixtiraam lakin dad liita markaad aragtid in xoogaa laga ash-asho ayada lafteeda hala istawaaduciyo hala isqabto ba bahashu meelaada ogeynay kaa soo gela adi haddaadan iswaardiyeynin oodan nusuusta isku waardiyeynin waxaa arkoo adoo isla fiican oo intay meel walba qalad kaa soo galay hadhow maaragta yacni askaaxda yaalla ayaad arkaysaa ilahi haduusan tawfiiqana waafajin allahna waafajin walaa tamshi hana soconin fi lardi dhulka maraxan adigoo farax kibriyaad ku sugan in allaha allana laa yuxibu ma jeclo kulla mukhtaalin mid isqaadqaado oo isfaqfaqleeya ma jecla oo isagoo xarabo iskibir u soconaya oo maaragtay socodkiisa uu kibir ka muuqday isqaadqaad faquurin afkana ka faanaya midda kaloo akhlaaqda wanaagsan laisu dardaarmayo waxaa weeye waaqasid dhexdhexayso fii mashika markaad soconayso oo lababa waa tahay oo socod oo degdeg oo haybadda dhanba qof ka qaadi qofku dug dug dug dug dug mar kasta leh looma baahno ama socod oo kibir ku jiro ha soconine socod xoogaa maaragtay yacni dhexdhexaada oo qofku inuu hadaf u soconaa la garanayo kibirna uusa ku jirin mid hadda miskiinnimaahoo adiga dhanba aad iska dhigayso balaayo baaba'sana lama rabo mid degdegoo adiga dhanba sidii wax waala dug dug dug dug uleedahana lama rabo mid kibir ku jirana lama rabo socod dhexdhexaadaho oo hadaf inaad u socoto la garanayo walidaalika nabigana calays markuu soconayo xooga u socon jiray oo tawaaduca waxay dhihi jireen kaanamaa maaragtay yansa kaanamaa yansabu min sababin irtiqaab isagoo sidii qof buur ka danay taqallac xoog dadka ahdaafta lahaana saa u socon socodka oo hilaash hilaashta looma baahno midka kibirka ku jira looma baahno degdegta aada mooyeysa qofku qof waalana looma baahno marka dhinac kastaba dhexdhexaad la raba xagga surcada iyo xagga budciga dibdhac inaad ka dhexaysato xagga kibirka iyo iska miskiinintana inaa socod waxay dhihi jireen bayna atadalluli waatadalluli daraja iskibrinta isqaadqaadka isdullayta daraja u dhaxeeya macnaa qof muxtarimana inaad tahay dadkana aadan iska weynaysin waqdul maaragtay hoosu dhig min sawtika codkaaga markaa hadlayso inta xaajadaadu la eg tahay hadal codkaaga inta lagu maqli karo ma garata nacam sababtu waa maxay codka dheer oon faa'iidada lahayn waa muscij dadkuna waa dhibsanaya soo maaha marka waa la nacay oo ina ankaral aswaati sawtkan loogu nacay badan yahay oo ugu liita la sawtulxamiiri waa dameerka codkiisa oo awalan dameerku waxa weeye waa cod muscijaho ku hadla oon qurxoonayn aadna u dheero qofka maarata isaga dhanba raaxa ka qaada midda kale xayawaanaadku markay qayliyayaan maslaxay u qayliyaan markay dhib ka cabanayaan ama ay u baahan yihiin hashoo kale markay geeleeda ka maqan tahay markay isu ol yaan markay ilmaheeda u ololayn markay dhibaato haysto xoolaha waxunbay u qayliyaan oo waa la dareema xataa codadkooda waa kala duwany laakiin dameerku dhurwaa hadduu cunaa ma qayliyaayo mar aan waxba jirna qiiqaaq qiiqaaq isagoo iskalaad arkaysaa marka oo wax maslaxa la-aan markaa dadka iska unqaaq yidhaahda looma baahno waxaad ku hadlaysa waa inay wax maslaxayn codkaagana inta loo baahan yahay ood xaajadaada guda kartid waa inu ka hadlo yacni hadda soomaalidoo kale waxaa naga mid a anaga dhibaatadeena telefoonaadka markaan ku hadlayno ummada kale nuunu telefoonka waa caadi waa la maqla annagana waxaanose telefoonka haddaad cirka codka ku dar inaan la maqlin markaas ummadda dhan waa iscaajinayn marka in laga digtoonaado waa tartiiba dadka qofka ku maqlaa telefoonka dab caadiya daa kor dheeras hadii marka adiga inaad dhegaha iska dumisid qofkaa dhegaha ka dumisid ummadii kale inaad tashwiishid saasoo kale ma xataa qur-aanka marka la aqray in kor la isugu qaado lama ogolo waa qof walba qofka inuu tashwiishiya lama ogolo ee dameerka weliba khaasiyo uu leeyahay gaaraho asagu shartau la qayliya meesha diigguna oo khayrka la qayliyo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa samictumu diika haddaad maqashaanu dhahay diigga oo qaylinayo fas'alu llaha min fadlihi fadliga alla weydiista ma garata sababtoo oo malagow arkay diigku markaas malagow arkaya wa idaa samictum nahiiqa alximaari haddaad nam dameerka qaylinaysa maqashaan fatacawaduu billaahi min ashaydaani fa inahaa ra'at shaydaana bay aragtay marka marka kuwa dhan bukhaari iyo keyrkiisa muslim yaa wada wariyey waa xadiis saxiixa idan marka waxau la qaylina waa shar iyo shaydaan iyo balaayo u dabaaldegayaa marka marka adiga waxaa laga rabaa codkaagu inuu maanta ma arkaysaa ou degan yahay tasciirka waxay dhahaan saan soo sheegnay walaa tusacir macnaa ha leexinin dhabankaaga kibir darti sidii hal juudaan marka carabtu waa kagabi jiroono waxay dha qofka markuu maaragtay kibro inuu hal juudaan qabto la mid yahay ee marka intay si fiican u sukulaan ay idab u yeeli jireen ay ka gabi jireen waxay dhihi jireen wa kunnaa ida aljabbaaru sacara khaddahu aqamnaa lahu min maylihi fataqawama ninka jabbaarka ahoo kibrey markau dhabankiisa oo dadka saa ugu taago oo hal juudaan qabto oo iska dhigo aqamnaa lahu min maylihi idab intaan u yeelno aan dhabankiisa toosina o dhahay fataqawama wa toos macnaa kibirka u isla waaweyneynayo ayaan ka baabi'inaynaa waa shukulaynaa marka idabbu marka yeelanaya saasay dhihi jireen marka waxyaalahaasoo dhan marka waa akhlaaq aad iyo aada u saameeya xadaari aho reer magaal marka diintu inay akhlaaqda wanaagsan ay jeceshahay qaaqaaqda iyo codkaan la dheeraynaa iyo maarag qofku inuu kibir kibir u socday iyo waxyaalahaasoo dhan marka looma baahan akhlaaqda xunay ka mid tahay alla marka wuxuu noo soo bandhigayaa aayaadkiisa cadiimada marka markii wasiyadii luqmaanna loo keenay mushrikiinta iyo qaladaadkooda ayaa la radinayo mucjizaadka kowniga iyo aayaadkan iyo nicamka alle oo ku tusinaysa allah subxaana wa tacaala anahu lmustaxiqu lilcibaada ayaa markana la sugaya alam tarow miyaadna u jeedin ana allaha alle sakhara lakum inuu idiin sakhiray oo idiin adeejiyey lakum adinka maa fi samaawaati samadaha waxaa ku sugan wamaa fi lardi dhulka waxaa ku sugan oo idiin adeejiyey macnaa samadaha adinka idin harinayso malaa'igta joogto dadkii u khidmaynayaan waa xafado waay ku roobka usoo dejiyo ku ilaaliyo ku wax walba u qabto kuwa rixim ka shaqeeyo dhulka wax alla waxa dawaab iyo xoolo iyo xayawaan yaalla iyo bad iyo baxar iyo dhagax bini aadamka ku munaafacaasanay marka taskiirku macnaha waxaa weeye waa loo adeeji waa ku manaafacasanaya wa asbaqa wuu idinku taam yeelo idinku rinjiyeeyey calaykum korkiina nicamahu nicmooyinkiisa daahiratan mid loo jeedo iyo wa baatinatan mid qarsoonba sabqiga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waxa subaga iyo rinjiga iyo la mariyo sow maa marka oo hadda maalan haddii la rabo yaanyoo kale haddii hadda lagugu fujiyo ama maaragtay wax oo dhacaana jirkaaga lagu daadiyo ma garata ama caano korkaaga lagu shubo oo wixii lagaa buuxiyo sabiqa asalka saasay ka timi laakiin halkan waxaa laga wadaa macnaha waxa weeye nicmadii uu idinku taam yeelo nicmadii ayuu idinku yeelo ka-anna waa iyo kor iyo hoosa ku jirto rinji idinkoo idinku subkan waayo camal nicmadi ma garata marka waa sida adigoo xabad maaragtay yaanyaa iyo waxaasoo dhan bash ugu siiyo oo kale macnaha nicmadii aan idinku taam yeelo laga wada nicmada marka daahir iyo baatinba waa leedaho daahirka waxaanan u jeedin ama diin ama adduunye ha ahaato baatinkana waa waxa aada kaa qarsoon sida matalan ilaahay ceebtaada u asture hadduu ceebtaada la muujinaa cid kale iska dhaaf ahalkaaga ilmahaagaa ku neclaha laakiin ilaahana qariyo sidai culimmadii hore dhihi jireen hadday dunuubta ay raa'ixa leedahay dadka dhan urkay kala cari lahay ba dhihi jireen dembigooday ka cabsanaayeen iyagoo tabaalucay iyadoo sidaasoo ilaahay nicmada dadkii u galay oo la rabo nicmadaas alle in looga shukriyo wa min annaasi dadkii markaa waxaa ka mid noqday man yujaadilu kuwa ku doodaya fi llaahi ay fii aayaati illaah wa fii tawxiidi wa sifaati ay ku doodayaano siday rususha iyo waxyiga u baatil uga dhigi lahayen iyo degaandegad uga dhihi lahaayeen baatilkana u tarwiiji lahaayeen oy suuq ugu yeeli lahaayeen ayay ku fekerayaan maxay aqoona iyo cilmi haystaan bikayri cilmin wax aqoona mala aqoon ay leeyihiino cilmi ama caqli ama naqliya mala walaa hudan hanuunna ma haystaan walaa kitaabin kitaabana ma haystaan oo munuurin ifaye waa shaydaan iyo waswaaskiis iyo jaajaalanimooda waxaa nagu jaajaalnimo iyo hegeg iyo macangegnimo waxaasay marka ku doodayaan meeshii la rabay nicmada alla inay ku shukriyaan waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo ittabicuu raaca maa anzala allah wix ilaaha soo deji oo waxyiga raaca waa waxyiga xaq alle ka yimid isagaa cilmi iyo hanuun iyo cilmi naafic camal saalixa wata iyo adduun wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan oo aakharaahe raaca haddii la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdaan ma raacayna maarata waxa ilaahay soo dejiye bal natabicu waxaan raacayna maa wajadnaa waxaan ka helnay calayhi korkiisa aabaana aabbayaalkeena wixii aabbiyaan aan ka soo gaaro waa iska daba kacayna innaa wajadnaa aaba'anaa calaa ummatin wa innaa calaa aathaari muqtaduun markaasu ilaahi wuxuu yidhi awalow kaana shaydaanu xataa haddii uu shaydaan ou yahay yadcuuhum aabbayaalkiina ku ugu yeeraya ilaa cadaabi saciiri cadaab saciira oo macnaa dariiq xun oo kufriyahoo naar lagu gelaya adinkuba iska daba kacaysa yacni waa qalad waay qofka xataa nolosha haddou arko isagoo dariiq u socdo oo xaaskiisi ilmihiisii la socdo meel halaaga hadduu arko oo ama wiilkii uga dhinto ama ciddii uga dhimato ma meeshii halaageeed uga dhimato asigoo xilay intaa badbaadi karta badbaadi intuu badbaadi karo badbaadinaa soo maaha marka hadduu dadkan ay dhunsan yihiin iyagu ay naar galeen ma ka dabagela adduunka oo wax yaroo laxdaad oo cumrigaba oo yaryahay khatar hadduu galo walaalkaa ama wiilkaaga ama xaaskaaga ma ka dabagelayso xasila bal adigu isfaki cayro caymo ma diiday dhihi jireen ama somaali waxdha jireen caana daatay dabadoodaa la qabtaa macnaba xun maaragtay ka caynso soo ma marka meeshii wax la caymi lahaa haddii la wada khasaariyo ka waran hadday dadkaaga ay qaldan yihiin oy naar ou shaydaan u sii wado oo inkaaro ku dhacday adigana ma inkaaraanka ku dhacaysa taas marka waa caqli darrow marka meeshan ilaahay markii uu nicmeeyey meeshii shukri laga rabay dadaa waxay u taagan yihiin waana dadka agtarkooda waayo inay diinta ilaahay ibdaaliyaan oo maanta ma arkaysaa faylogooyaan ay soconinoo diinta ilaahay ay maaragtay sacabka ay saaraan soo maa markii la waanin war waxaana waa qaldantihiin ee waxyiga raaca waxay leeyn maya aabbayaalkeenni iyo asalkeenni waxaan ka soo gaarnay ayaan qaadanay oo hadday baadiyaysnaan oo shaydaan oo jahanamo usii kaxaysaan ama jahanamaa ka daba aadaysa marka waa aayadda loo waxaa loo yaqaano taqliid ulacmaa qofkaana iska debagala meel walba ha ii wado adduunyadaba ka yeeli mayso sharciguna marka ma ogolo soo maha waa waxaana ummadda baadiyeeyey soo maha hadda dadkan maalan waxaa dhici karta ama fiqiga u tacasuba waxay iska raacayaan dad maaragtay qowl imaam uu yiri ee imaamku isaga uu ku ijtihaaday ama xadiidkeeda uu soo gaaray hadhow muqalidiintu wa kule wixii imaamku yii annaga waa iska raacayn ama hebel wuxuu yihaa iska raacayn xadiidkii aayaddiyaana khilaafsan waa qalbi ama dadkan hadda oo khuraafaadki waxyaalahaas aaminsan qofuu aaminsan yahay oo shiikh uu aaminsan yahay wuxuu is leeyahay qofkan waa macsuum waa weli qofkii hadduu sharciga xataa meel uga dhaco oo salaadii uu ka tago mise fawaaxish uu la yimaado ama qubuurba u sujuudo ilaa ninkan saa sameeyey acuudu billaah uu ku leeya ilaahu hana fitnay ilaahu karaamada owliyada inaan uni hanaga xibayn ninkan waxa waaye wuxuu saan u sameeyey waxa waaye tawaaduc waaye wuxuu rabaa dadku inuu u tusiyo sidii qof faasiqa oo la kala ogaado qofka fudnooba iyo qofka kale marka salaaddii inuu ka tego iska dhigaa makowna kusoo tukaday waxyaalahaasoo kule kan ugu roonaa wuxuu leeyahay dadkan maaragtay waxaa dhici karta ficilkan ay sameeyeenba maaragtay inuu sharciga u baneeyo oo nabiga intay hurdo kula kulmeen iyo manaan in loo baneeyo sharciga ilaahay baa isbedel maadaama qofkan uu ictiqaadsan yahay xataa wax qaladoo sharciga ka horman hadduu ku arko waxa waaye cudurdaar justification u geena waxaasna marka waa taqliidka oo qofkaas xataa waxa sharciga iyo shirkiyaad haddii uu sameeyo wuxuu ku le maya maya qofkan weli waayo waxaan waa karaamaad oo maara oo kutub badana waxaa ku taala ay qoreen dabaqaatul awliyaa weligii saas ahaa dameeraa loo qabtay kaxaajo gutay waa karaamaadkiisay ka midta waraa tira waxaan waa haddaa tira kule maya maya maya maya dadkaa lagu imtixaana nacuudu billahi inaan awliyada aan u niyo xumayno waxaan qofka oo niyadiisu khaalista oo muriidka wanaagsan qofkaa lagu imtixaama waxaa qalbigaayo soo gelina laleeyaha ma marka waa taqliid acmaa walciyaadu billah ilahan kamaan dala waa wax marka gaalada lagu caayo culimmaduna aada i caayaan waxay dhaha ninka muqalidka culimo laguma tiriyo marka qofka hadduusan cilmiga si fiican u aqoon culimmada wawawdiina waa ka faa'iidaysanaya wixii daliilii wuu ka faa'iidaysanaya laakiin inuu qof uun iska taqliisiyo hebel wuxuu yidhi unbaa xaqa maan culimmada weydiiya culimmadii aada ku kalsoontahay diintiisa iyo akhlaaqdiisa haddaad adigu qaadatay adigoon gaba falin waa laga aqbalay alam tarow miyaadan u jeedin an allaha alle sakara lakum inuu idiin sakiray maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan iyo maa fi lardi dhulka waxa ku sugan oo waasbaqa ou kaamil yeelo taam yeelay calaykum nicamahu nicamtiisa daahiratan mid muuqata waa hadda cunitaankan iyo waxaan iyo caafimaadkan iyo diinta iyo hanuunkaan u jeedno wa baatinatan mid qarsoon oonaan u jeedin waxa noo adeegaa iyo waxa ilaahay nicmo ouna siinay oonaan u jeedin managa maxaan ka ogna waxaa ka mid ay dhahan satriga dunuubta iyo ceebtaada oo ilaahay uu asturo waa wax wey wa min anna iyagoo nicmadaasa la rabo ilaahay in lagu shukriyo dadaaba lakad oo soo taagano wa min annaas dadkii waxaa ka mid a man yujaadilu qofka ku murmaya fi llaahi ay fii diin illaahi ku murmaya bigayri cilmin cilmi la-aan walaa hudan hanuun la-aan iyo walaa kitaabin kitaaba muniirin oo nuuray dadka waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo ittabicuu raaca maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin bal natabicu waxaan raacaynaa maa wajadnaa waxaan ka helnay caleyh korkiisa aabaana aabbayaalkeen waxaa la yidhi ma iska raacayaan awalow kaana shaydaanu shaydaan haddii uu yahay yadcuuhum aabbayaalkooda kii ugu yeerayay ilaa cadaabi saciiri cadaabkii oo hurayay macnaa dariiqii cadaabu saciir lagu gaari lahaa oo shirki hadduu ugu yeero ayaguna ma ka dabagelayaan marka ilaahay wuxuu leeyahy marka dariiqaas oo ilaahay xaqiisa in lagu murmo oo taqliid acmaa lagu socdo kaasi badbaado kuma jirto khasaaraa ku jirtee ninka badbaadaya dariiqa badbaadada waa kana ilaahay dariiqi badbaadada uu noo sawiraya nooma sawiraya wuxuu leeyahay waman yuslim qofkii dhiiba wejhu wejigiisa ila allahi ilaahay u dhiiba oo macnaa ilaahay u hoggaansamo oo cibaadada alla u khallisiya oo daahiran wa baatinan isdhiiba walxaal huwa muxsinun ku ixsaan samaynaayo uu yahay oo awaamirta la qaadanayo nawaahida la kaharayo ilaahay buu caabudaya sidii asagoo arkayo waxa uu alle ku caabudaana ay yihiin wax nabiga calayhi salaatu salaam waxyigiisa lagu sharceeyo qur-aanku sunnadu kutusina marka ixsaanku intaasoo macnaa waa kutusina camalkan inuu sharciga waafaqsan yahay ilaahay aada ugu hogaansantaha waa laga maarma haddii kale mubtadic iyo mushrigaa noqon waxaan ilaahay lagu caabudo dad ku caabudo oo ilaahay uusa jideynin haddana waa inuu yahay ixsaanku wanaaggiina inaad samayso nahyigana aada ka hay waana ixsaanku inuu yahay qof yaqiin laho markuu ilaahay caabudayo ilaahay qalbiga u khalisayo sidii asagoo arkay u caabudayo macnaa taasna waxay keenay cibaadada in la itqaaniyo macaanidaas oo dhan u kulansanaya oo ilaahay waa ku yihi subxaana watacaala ilaahay al tabaaraka aladi biku calaa kuli shay aladii khalaqa almowta liyabluwakum ayukum axsanu camala qofkiina camal wanaagsan ay akhlasuhu asoobu camalka khaaliska ah haddana sawaabkao sharciga ku toosa haddana ilaahay si yaqiina loo caabuday oo ilaahay sidii asagoo kuu jeeda loo caabudo la muraaqabayna camalkii la sugay waman yuslim qofkii hogaamiya wajha wejigiisa ilallah ilaahay u hogaamiya oo macnaa ilaahay cibaadadiisa khalis walxaal huwa muxsinuun ou yahay mid wanaag samaynayo sharciga ilaahay ku caabuday waxyiga ee bidcaan ilaahay ku caabuday haddana awaamirta fulnaaya nahyiga ka harayo haddana ilaahay yaqiin ku caabudayo kaana oo cibaadada idqaaninayo kaanamaa isagoo alla u jeedo qofka saasoo kale faqad istamsaka wuxuu ku dhegay bilcurwati ma garata curwadii meeshii maarata xarigii qabsimada wanaagsanaa alwufqaa ee lagu kalsoonaa oon gu-ahi curwada waxaa la yidhaahdaa xarig xoog leh qofka ceelka marka la gelinayo raggii waa arkeen ceelka marka la gelinaayo qofka ama lasoo bixinayo meel waxaa loo xiraa gacanta oo gashado mana la sirqinaayo guntin caadiga oo ilaa sirqda hadhu dhiigay kala goyne marka intuu xarigga uu saa u gashado meesha xoogaa qoosha camal ah oo meesha kalena saa u qabsanaya xarigga xooga waa lagu bixinaya ama xariggaas xoogna lagu gelinaya ama xarig fudud qof ceel laguma geliyo loogama weliba loogama soo bixiyo geed waxaa jira ma la yihahdo qaranro la yihahdo oo meyraxdiisa ay liidato xoog lahayn soomaalida waxay dhahdaan meyraxa qaranra ceel waa ku gelisaa mase kaa bixisa sababtoo qofka marka ceelka la gelinaayo maqnaadiistaa la shaqayna dhulkaa jiidanaya ifoorti badan iyo awooda u baa dadka fiiskiska yaqaanaa way yaqaana laakiin marka ceelka laga soo saarayo qofkii maqnaadiisiya hoos u jiidana marka xoog talantaaliha ku dhacaa xoogna hoosoo u socdaa xoogna koro u socdaa nimanka shubaaninaya soo maha hadduu xariggu uu liito waxa weeye maqnaadhiisiya marka aa kala jiidan inuu hoos u go-aa dhici karto soo maha marka qofka xarigga wanaagsan haysta si fiicanna u qabsada ceelka waa laga soo bixi karaa soo maha laakiin meerax qaranre ama xarig fudud haddii lagu soo bixiyo maqnaadhiisiya ku jiidana marka hadha waxaa dhici karta dhex intoo xarig kula galo go-o inaa madaxa ka dhul bilaabto sidoo kale marka qofkii ikhlaaska iyo ixsaanka qabsada iyo sunnada qabsada iyo islaamnimada xarig xoog low ku sugan yaho oo naarta hadhow berri kula dhacayno wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xat maqdina marka la yidhaahdo oo qof walbaa jahanamo ou siraadka dul marayo xarig fiicanoo haystaaho kalaadiibta iyo siraadka jahanamo kuma ridaayo xarig uu ku moodo oo ku shubaalmo oo naarta uu ku moodo ilaahay noo yeelo xariggaas wanaagsan ayuu haystaa waman yuslim wajhu ilaa wahuwa muxsinun isagoo muxsina faqad istamsaqa wuxuu qabsaday bilcurwati mareegtii ama xariggii xoogga badnaa alwufqaa ee lagu kalsoonaa curwo carabta waxay yidhahdaan basaska soomaana arkin meelaha la qabsado basaska magaalada dhex mara oo saan gacanta loo qabsado iyo tareemada ee markaas qofku inuu dhaadhaco ka celinaysa ee gacanta meel leh kaasay carabta waxay dhahan curwa ay dhahaan meelaha saasoo kale loo qabsado ama baabuurka jaranjarada markaa fuulaysa meelaha gacanta lagu qabsado dhag dhag dhag dhaghna curwo waa la yidhahda xarigga laysku soo shubana curwo waa la yidhahda adig waa wixii la qabsado markaa ama meel kaa bixi kara ama meel ku gey karo aan ku go-aynin ayaa curwal wufqaa la yidhaahda marka mareeg waa ku fasir macnaa xarigga xoog badanaa laga wada ama dun xoog badan waxaasoo qabsaday wa ilallaahi ilaahay baana xaggiisay ahaatay caaqibatu lumuuri umuuraha cirbiyaalkooda maaragtay caaqibada wanaagsan allay xaggiisa ahaatay macnaa qofkii wax wanaagsan ka shaqeeya cirib wanaagsan iyo aayatiin dambe ayuu ku dambayna qofkii waxuu ka shaqeeyana cirib xumoo ku dambayna marka umuuraha ciribtooda iyo aayateynkooda hadday wanaagsanto iyo hadday xun tahaba ilaahay baa subxaana wa tacaala isagaa samayna waxayna ku xidhan tahay camalkaaga adiga ku xihanta waalcaaqibatu lilmuttaqiina ciribta wanaagsan ma tilka cuqba aladiina taqow jannada waa ciribta iyo ayteynka mu'miniinta wa cuqba alkafiriina naar cirib dambeedka gaaladana waa naar marka caaqibada iyo arrinta gunaanabkeeda ilaaha iskale meel fiican laha geeyo markii mu'miniintii laga sheegay islaamka qabsaday inay ku guulaysanayaan gaalow adiga marka maxaa haysataa waman kafara qofkii kufriya falaa yaxsunka yuumuruku gelin kufruhu gaalnimadiisa ilaa adiga rasaaladii waad gaarsiisay ilaynaa annagoo marjicuhum u ahaaday midda kale dhibka uu kugu haayo waxbana ha ka danqani sababtoo ah ilaahay baa ka abaal marinayo ilaahay kama dhuuman karo fanunabbi'uhum waxaan u warramaynaa bimaa kaanuu waxay ahaayeen bimaa camiluu waxay sameeyeen innahu alle caliimun ku og wey bidaati suduuri waxa laabta u saaxiibka qalbiga hoose ku jira ayuu ilaahay cilmi u leeyahy haddaba waayahee ayagoo gaala xoogaa adduunyada waa iska farfaraxsan yihiin dayaaraday buubinayaan xabaaray ku nool yihiin cabaar waa nool yihiin maa hore laga halaago waxaa la yidhi waxba maahan intaas raaxada adduunyada ay ku nool yihiin waa wax yaroo numaticuhum qaliilan xoogaa yar ayaa u raaxayna waqti aan dheeray uma nadaruhum waxaan u dhibaato gelina macnaa waxaan ku qasbayna oo laga maarmaan ay ku taha oo meelay uga maataan iyo meelay uga leexdaan aysan jirin ilaa cadaabin cadaaba qaliidin qiro weyn oo kakano xoog badanoo wax la xamili karaan ilaha kamu marka caaqibada kufriga iyo ciribtiisu waa cirib xun ilaah ka mangal waman kafara ciddii kufraysa falaa yaxsunka you ku murugelin kufru gaalmadiisa waa laba dhinac dhinac waa siyo adiga dembi kaama saaran inamaa calayka albalaa waa gaarsiisa dhinaca kale dhibkan uu kugu haayo mid ou la fakanaayo ma ahna waa laga jaazina abaalmarintiisa xun waa helay soo maha waa taas wey ilaynaa annaga xaggeenoo marjicuhum usoo usoo noqonaya fa nunabbi'uhum waxaan u warramaynaa bimaa camiluu waxay camal faleen oon ka jaazaynaynaa wey sababtuu uga jaazeynaya iska dhaaf waxay ku hadlaan iyo fal ay sameeyaan inuu ogaan waaye innahu alla caliimun wuxuu ogaala wey bidaati suduuri axwa-aasha laabta ku jirta iyou ogaanaya haddi waayo waa kuwan iska barwaaqaysan oo dayaaradaha iska duusanaya oo xadaarada haysto nicmada iyo ku nool iyo adduunyadaba saa u kala gooshiya maxay yihiin waxaale waxaa waxba maahan waxa aakhara u yaalla markii loo eego waa xoogaa qofki taqaraac la deldeli rabo inta quraaca la siiyey bardhow ka bacdina la gowraco quraacdii laga matajiyey waaye numaticuhum qaliilan xoogaa yaraan u raaxaynaynaa uma nadaruhum waxaan ku qasbaynaa oon u dhibaato diraarka waxawaay waxa aad meel aad ka aadi awayoo lama huraanka meelay ka aadaan lama ab ilaa cadaabin cadaab kalidin oo kakan oo qiro weyn oo culus ayay geleen walow ana maa fi lardi walow ana maa fi lardi dhulka waxaa ku sugan oo min shajaratin aqlaaman hadday ahaayeen ya waxbaan ka booda walain sa'altum haddii aada weydiisaa la yidhi man khalaqa asamaawaati samadaha yaa abuuray iyo waalarda dhulka layaquuluna allah allah abuuray dhahaya qul waxaad tidhahdaa alxamdu lilaah ilaaha mahadsane bal akharuhum badagkoodu laa yaclamuuna waxba ma oga lilaahi ba u sugnaaday maa fi samaawaati samadaa waxa ku sugan waalardi dhulka in allaha allana huwa alghaniyu kan deeqtoon badan weeye alxamiidu ee la mahadiyo aayaddan wax badanaan ka soo hadalnay gaaladan rububiyada alle waa ogyihiin inuu koonkaan abuuray wamaca daalika ilaahay qeybkiisa ay caabudayaan arrintaasna waa iska hor imaanaysa contradiction arrin isqaado karta ma ah oo ilaaha konkaan abuuray annagana na abuuray waxay keenaa isaga inuu cibaadada muto cid kalena aan la caabudin ilaah kalean caabudaynaa iyo warkaa isma qaban karto laba isqaba karta maaha marka markay yidhaahdeen iyagoo ilaahay keyrka caabudaya oo leeya cirka ukii abuura allah abuuray ay qirteen allah inuu abuuray waa ka-anamaa iyagoo qirtay allah inuu cibaadada xaqa uu leeya markaasaa la qul waxaa tidhahda alxamdu lilah ilaaha maanta iskale afkooda iku qorteen alla ma abuura ha ee hadduu alla abuuray keligiisa cibaadada cibaadada alla aada keyrkiisa caabudaysaan waa gardarro iyo dulum marka garti baa kuu noqonta waa laga helay meesha waxba kuma haysa ee ilaahaas cirka iyo dhulka leh oo asaga wax walbaoo dhanba ka deeqto mahadsanna asaga oo khayr oo dhan alla subxaana wa tacaala iyo kaba oo ku sifoobay kaasaa cibaadada laha caabuda haddii aada caabudi weyda ante waad qaldantihiin soo maha sidaa darteed waxaa weye wax alla wixii ilaahay keyrka nacfi ka raadiyo oo ama qaraabiil u qadimo ama nacfi iyo istiqaato iyo ka raadiyo waa macnahan oo kale wey war cirka dhulka yaa abuuray yaa ku ilaaha waaya kuwan aada leedihiin cirka dhulka tasarufaan oo maanta dhan madada aada ku haydaan maxay heli karaan ma garan mana ilaaha xoogaa tasaruf siiye war ma jirtaan ilaahay toos u bari ilaahay toos u caabo ma garan toos ilaahay u caabi subxaana wa tacaala wala-in saalkam haddii aada weydiiso man cideebaa khalaqa asamaawaati samadaha abuurtay waalarda waxay ku lehin layaquuluuna allah al idan garti waa ku naqanta waxaa leeya ilaahay makirsanta cirkulka inuu abuuray iyo adinkaba haa marka isagaa cibaadada iskale waaye macnaheedu dadkan kalood caabudaysaan maadaama is wax abuurana cibaado ma jiraan waxa weeye banaanka ha loo tuuro waayo laad ha lagu qaruur soo ma markaasa qul alxamdu lilah ilaah baa mahad iska la dhaho xaqii afkooday ka qirteenoo inay baatil ku socdaan afkooday ka muujiyeen sababtoo ah waxay qirsan yihiin allah inuu koonkan iyaga abuuray ciddii wax abuurtaana cibaadada iska leh ciddii kalena waxay leedahay lama arko laakiin bal aktaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma og inay contradiction iyo maaragtay isbaraambar iyo isburinay ku jiraan ma ogo ilaah wax abuurana waa leeyihiin keyrkiisa waxaan fici karana waa leeyihin marka waa tanaaqud marka sidoo kale alihi awliya allah hala joojiyo iyada lafteeda waa qalab ilaahay koonkaan isagaa iska leh dadka oo kalena xoogaa waa lagu kaalmaysanaya ma ilaahay awoodiisu nuqsaan waa in lagu kaalmaynaya soo ma iyada lafteeda marka waa qalad kale wa nacam lilaahi buu usugnaaday maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan waalardi dhulka in allaha allana huwa alqaniyu asagaa deeqtoon cid walba uma bahan wax kale deeqtoon allahi ma jiro alxamiidu markaasaba mahadsan allah subxaana wa tacaala walow ana maa fi lardi dhulka waxa ku sugan oo min shajaratin aqlaamun hadday ahaan lahayd waalbaxru baduna ay macnaa ay ahaan lahayd macnaa anqaas yamuduhu asaga oo kusoo shubaayo min bacdihi baddaas ka bacdi sabcatu abxurin toddoba badood oo kale ee baddiina ay anqaas tahay ayaa u qadaran geedihiina qalimo laga wada qoro ee kelimaadka alle iyo waxyigiisa iyo warkiisa cilmigiisa iyo asagoo iska sheekaynayo sifaadkiisa iyo khalqigiisa iyo sharaaicdiisa iyo cajaa'ibta uu ka sheekaynayo wuxuu ilaahay og yahay maa nafidad ma dhammaateen kalimaatullahi ilaahay kalimaadkiisa wax cilmiga alle iyo kalaamkiisa wax lasoo koobi karo maaha sidaadaba khalqigiisada aadan u koobi karina kalaamkiisana loo soo koobi karin markuu rabo intuu rabo hadlaya iyo doortuu rabo in allaha allana casiizun ku qaalibo arrintiisu ay socoto xakiimun xigul u saaxiib sabab nusuulka laba shay baa loo sheegay waxaa la yidhahdaa gaaladaa waxay dhihi jireen ma garat nebi maxamed warkiiyuu nagu badiyey maalin walba a iyadoo ukrinayaa wax alla wixii aan sheegnaba waa ka jawaabaa warkii waa nagu badiyey iska sabra asagaa w warkiisu ka dhammaan doonaa soo gebagaboobi doonee oon meel wax geynaynina bal u kaadi nin war badan warkiisa marka daa soo xirxirmaya ee warku markuu soo xirmaa markuu beenlow ou yahay qofku beenlowaa soo xirxirma ee waxaa leeya nabi maxamed waxyi buu akrinayaa waxyiga allana subxaana wa tacaala ilaw intuu roo wadi karaa siniin iyo siniin iyo siniinoo wadi karaa bal iskaba dhaafi haddii geedaha dhan qalinba laga dhigo baddaan wax alla waxa biyaha waddanka yaala badahoo dhan isku dar waa isku hal bad bixaartao dhan ayaa la walbaxru allaa la geliyey marka waxaway waa mufrad alla geliyo jamca logada badahoo dhan wa indian ocean pacific ocean atlantic ocean waxa badaha yaryarkaa kulli isku wada dar bixaarta oo dhan iyo oceanada isku dar soo maha iyo webiyaal waxa biya dhulka yaala anqaas ka dhig geedaha oo dhanna qori ka dhig haddii la qoro kalimaadka alle iyo waxyigiisa iyo cilmigiisa iyo waxa ilaahay uu ku hadlo khayr ama sifaadkiisa ka sheekayo ama koonkan ama sharcigiisa wax ilaahay isagu subxaana wa tacaala uu yaqaano geedihana waa burburi lahayn aqlaamta oo dhamaysan lahay badduna ayagoo toddoba badoodoo kale haddii lagu soo daro waxa dhan way dhammaan lahayeen ayadoo weli kalimaadka alle uu baaqay laakiin waxyigaan iyo kitaabkaana loo soo dejiyey waa in hadda annaga nagu filan oon wax ku fahmno waa ee ilaahay cilmigiisa waxaa weeye maaragtay wax la gaari karo ma ah iyo kalimaadkiisa marna yahuuday u jawaabayeeno waxaal yahuuda waxay yidhahdeen markay ruuxa wadweydiiyeen ayagoo loo jawaabo la yihi qul iruux min amri rabbi ruuxna waa amarka alle wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliil cilmina wax yar baa la idin siiyey markaasay yidhahdeen ma annagoo tawraadna la siiyey ayaa cilmi yarna la siiyey markaasuu yihi tawraad waxa weeye cilmi baa ka buuxo haddaad ku camal fashaan waa idinku fulan yahay inahaa fii cilmi illaahi qaliil wa wa cindakum min dalika maa yakfiikum idinkan waa idinku filanta aayadaana marka soo degtay macnaa waxyiga allo iyo cilmigiisu wax nihaayana maa laakiin makhluuq waa wax nihaayana wa marka lama kooboka laakiin ilaahay waxyigan uu noo soo dejiyey waa khulaaso annaka nagu filan oo ilaahay wax nagu tusinaya subxaana wa tacaala nagana soo harka wa walow ana maa fi lardi dhulka waxaa ku sugan oo min shajaratin aqlaamu ay yihiin walbaxru baduhuna walbaxru ay midaadun ay yihiina u qadare hadday maaragta yamudduhu asagoo uu maaragtay uu ku shubaayo oo macnaa uu siyaadinayo min bacdihi baddaan badahao dhan markay dhammaadaan sabcatu abxurin maa nafidad ma dhammaateen kalimaatu qiraa'ada waa marka walbaxra la godo qiraa'ada aba camar ayaga walbaxra waa nasbinaya waxayna ku cadfantaha maadaas walow ana maa fi lardi min shajaratin hadday ahaan lahaayeen aqlaamu hadday walow ana albaxra yamuduhu min bacdii sabcatu abxurin saas oo kale haddii baddaan toddobada badoodoo kale ay ku dari laheyd maa nafdad kalimaatu nacam waxay ku cadfantahay maadaasoo inadaa nasbiso macnaa walow ana albaxra badu yamuduhu markaa khabarkeeda noqonaya yamuduhu hadduu ku kordhin lahaa min bacdi sabcatu abxurin maa nafdad kalimaatuhu laakiin sidee rafcad aan isaga wada walow ana maa fi lardi dhulka waxaa ku sugan oo min shajaratin geeda aqlaamun ay yihiin walbaxruna midaadu ay yihiin saas ayaa u badan yamuduhu xaal uu ku siyaadinayo min bacdihi sabcatu abxurin toddoba badood oo kale lagu daraayo markay dhammaadaan toddoba kaloo kale lagu daro oo biyahan hadda ardada yaalla toddoba koor haddana la kordhiyo maa nafidad maaragtay ma maratay kalimaatullah ilaahay kalimaadkiisa in allaha allana casiizun kii qaaliba wey xakiiman oo xikmo u saaxiib maa khalqukum abuuristaankiinu ma ahaanin iyo walaa bachukum ilaa ka nafsin waaxida ay ilaa ka khalqi nafsin waaxidatin wa bacdi nafsin waaxidatin nafkeliya abuuritaankeeda maaha in allaha allana samiicun kii maqlo weeye basiirun ee waxo halkaan ilaah wuxuu ka hadlaya dadka bacdiga diidan a lala hadla waxaa la leeyahay ilaahay uunka dadka jooga oo dhan abuuritaankooda iyo hal qof inuu abuuro waa iskugu mid waxba xoog iska cid kuma hayso unkoo dhan hal mar inuu soo bixin iyo hal qof inuu soo bixo isku mid sababtu waa maxay mar walba kun fa yakuunu waay ilaahay waxba isku dhoodhoobaayo dhoobay waxba isku qasqasaayo alla subxaana wa tacaala inamaa amruhu idaa araada shayan esh an yaquula lahu kun fa yakuunu amaruu siina oo ahaana marka hal qof inuu abuuro iyo makhluuq oon abuuritaanku waa isugu mid hal qof inuu soo bixiyo soo noolay qiyaamo iyo makhluuq oo dhanna waa isugu mid maa khalqukum abuuritaankiinu ma aha walaa bacdku qiyaamo soo bixitaankiisu ilaa ka nafsin ilaa kaba ka khalqi nafsin waaxidati naf keliya oo la abuuro wa bacdi nafsin waaxidatin hal keliyahoo nafoo lasoo bixin bay la mid tahay in allaha alla samicu waa ogyaa dadka aqwaashiisa basiirun ku xog ogaala u jeeda meel walba see riski waxba meelay aadeen ilaahay waa kala ogyaha subxaana wa tacaala aayaadkii allah la wadaa subxaana wa tacaala qudradiisa iyo waxdaanadiisa ku tusinaysee alam tara miyaadan u jeedin ana allaha alle yuuliju inuu geliyo alleyla haminkii fi nahaari maalinta inuu dhexgeliyo wayuuliju nahaara fi leyli hamiinkana maalintuu dhexgeliyo labadaba waa isbedelkana waa kusoo roogeysa wakti maalintii ka mid a hamiin noqonaysa wakti hamiin hadda bishii aan soo dhaafnay hadda janary oo kale maxaan tukan jirna maqrib toddoba waxaan sugan jirna soo maaha hal saac ku dhawaadaan tukan jirna ofin oo toddobada sida loo yaqaano haddana lixdii barkaan tukanaa soo maaha ama ka hor lixdii shan iyo labaatan lixdii labaatan meelaa laga adima aawey afartan shanta daqiiqo oo awal maalin ahaan jirta hamiinay gashay soo maha waa saas wa de meelaha kale oo khadul istawaha iyo trobicalka markii laga fogaadana hadde isbedelku saacaaduu noqonaa sayfka iyo iyo shitaab macnaa ama samarka iyo winterka waxa la yidhaahdo saacaad baa u dhaxayna taa waa qudradiisa wasakara inuu sakira miyaadan ujeedin ou adeejiyey ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa kullun mid kastaba yejri wuxuu soconaa ilaa ajalin musaman waqti la magacaabo ilaa yowmi alqiyaama oo nabigu calayhi salaatu salaam abudar wuxuu ku yidhi qoraxdan meeshay aadaysa ma taqaano soo yidhi ma aqaan wuxuu yidhi waxay aadaysaabuu dhahay hamiinkii markii ay dhacdo ee intay sujuuddaan lasoo idmaya hamiinka dambe waa la xabisaabuu dhahay ma garata hamiinka dambe inta la xabiso ayaa laleeyahay meeshaada ka noqo markaasay galbeed ka soo baxeen waa saacaadda marka ay camaaraadkeeda calaamaadka ugu waaweyn wa marka ilaa waktigaasuu ilaahay sakiray dadka masaalixdooda bisha iyo dayaxba oo dadka masaalixdooda ku saabsanta wa ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaanna khabiiru ku og inuu yahay miyaadan ujeedin taa marka in lagu waana qaato daalika arrintaas waa mid jirta waa ilaahay inuu hamiinka dharaartiisa dhexgelinaayo ou sakhiray qoraxda iyo bisha ou sakiray ou sakhiro adeejiyey wax walbana ilaahay uu og yahay muxuu u sameeyey dee alla xaqaha samayn kara daalika arrintaas wuxuu ku dhacday bianna allaha alle oo waxyaalahaa sameeyey huwa alxaqu asagaa jira asagaa rabbinimadiisu dhab tahay asagaa jiro oo joogo wujuudkiisa ou xaq yahay asagaa rabbi oo koonkan maamudo asagaana macbuudka xaqa wa wa ana maa yadcuuna waxay caabudayaan min duuni ilaahi keyrkiisana albaatil waa wax kama jiraano dee ayagu ilaah koonkaan abuuro rabbi koonkaan abuuro ma ah wujuudkoodana asiilimaan jiritaankooda allaa ijaadiyey cibaadana dee may iska lahan waa baatil cibaado in la caabudo waa edab daro wa wa ana allaha alla huwa alcaliyu waa allaha sarey daatadiisa khalqiga ka sare carshigu ka sarreeya qudradiisii cilmigiis wax walba ilaahay khalqigiisa waa ka sarreeyaaho alkabiiru oo weyn ee cadamadiisa cilmigiisa oo wenya maarag daatadiisa ay weyn tahay maarag wax walbaba ilaahay shucuuntiisa ay aada iyo aada u weyn yihiin daalika arrintaas oo ilaahay inuu waxaas abuuray waa shay jira waayo biana allah bisabi an allah alxaqu isagaa xaqaho rabbi xaqahu jiro ah oo waxaan abuuri kara asagaana uluuhiyada cibaadada iskale wa ana maa yadcuuna min duunihi gayrkiisa waxa ay caabudan ilaahi waa albaatil wa sababtoo rabbi maahana koonkan ma abaabuli wujuudkoodana ilaaha keenay uluuhiye iyo cibaadana maba iskale waa edab darro waa baatilo wa ana allaha allana huwa alcaliyu kan sarreeyo inuu yahay alkabiiru ee weyn alam tara miyaadan u jeedin ana alfulka aayaadkee nicamka ilaahayba maanta ma arkaysaa ayaa la kaxaya ana alfulka doonta tajri inay soconayso fi lbaxri badda binicmati illaahi nicmada alle iyo taskhiirkiisa oo laydinku nicmaynayo midda kaleo ku jirtana waxaa yidhi yuriyakum inuu idintusiyo min aayaatihi aayaadkiisa oo waxaa weeye biyaha dhagax yar haddaad kuu dalliqa doome intaas la-ah oo magaalo dhan oo guuraysa gaar ahaan doomaha sanad sanankaa la wato xaamilaatu daa'iraad ee garoommada iyo ciidamo malaayiina qaadaysa biyahaas inay qaadaan waa aayad walow asbaabta ha raadiyaan oo shaybka iyo waxyaalahaas laakiin shayb keligiis wax ma taha meesha tasqiir allaa ku jira walidaalika marna waxaad arkaysaa doomo dhumaya oo khadka ka baxay oo ayagoo wax cilala aysan jirin khadar alla u yimi hadduu shayb wax badbaadinayo mau badbaadiyo soo maha inna fii daalika arrintaasna la aayaatin aayaad baa ku sugan likulli sabaarin mid sabar badan shakuurin ee shukriya markay dhibaato oo badda ku dhibaatoodana inta sabray yidhaahdo kullay dhibaatana ilaaha keenee sabar haddaad ku dhibatana tawxiid ku dhimo haddii kalena waa qadar alle ku sabr hadduu magan galana nicmada alla ku shukriyo ma garan ama dadka markay badaa'icda u qaadaan hadday badaacdii usoo nama gasho tijaaro helo oo ka dhergana ilaahay ku shukriyo oo wax ka sadaqaysta hadday musiiba ku dhacdoo doontii ay la jabtana oo wixii ay baaba-aan yidhaahda maaragta waa qadar alleh faa-iido ilaahay mar kalouna siinayahay hala sabro wa idaa qashiyahum dadkii haddii uu daboolo mawjuum iyagoo badda ku dhex socda hir ka dulali dallad oo kaleeta ama buur harinaysa dacaw-ullaaha ilaah bay barayaan mukhlisiina lahu diina iyagoo diinta ilaahay u khalisay falamaa najaahum markuu ku u badbaadiyo ila albari badda fa minhum waxaa ka mida muqtasiduun mid dhexdhexaysanaya wamaa yajxadu mana diido biaayaatina aayaadkeena ilaa kullu khataarin mid kastoo khaa'ina oo dhagarlow ah kafuurin oo kufrid badan allah wuxuu leehi subxaana wa tacaala isagu noogu baraarujinaya awooddiisa iyo khalqigiisa iyo nicamkiisa oo ku tusinaysa allah inuu cibaadada iyo shukriga isagu isku leeyahay ayuu wixii alamtara miyaadan arkayna ana alfulka doonta tajri inay soconayso fi lbaxri badda binicmat illahi nicmada alle iyo taskiirkiisa ku soconayso liyuriyakum sow idin tusiiyo min aayaati aayaadkiisa iyo nicamkiisa idin tusiiyo ilan doontan badaacidaa lagu qaba wax waaweyn oo badaacida lagu kala gooshiyo dee biyahan wax kastaba inay liqaa caadadooda marka dowla intaa muxamala inay xambaarto qudro alla inna fii daalika arrintaasna la aayaatin aayaad baa ku sugan likulli sabaarin mid kastoo sabar badan shakuurin ee shakuura ilaa qofka sabarka badan oo dhibaato hadday qabsatana sabraya oo ilaahay subxaana wa tacaala khayrka sugaya hadduu nicmo helana shukrinaya qofkaas walidaalika diinta dhan waxay kusoo dhammaataa le sabr iyo shukri diinta dhanba halkaas u aruurtaa qofku dee markuu dhibaato qabsatan inuu ku sabro markuu nicmo helana uu ku shukriyo diinta dhan baa halkaas isugu soo shugartaa wa idaa qashiyahum gaaladii baa marka kufrigooda ayaa la sheegay iyo shukri la-aankooda haddii uu daboolo mawjun iyagoo badda ku dhex jira hir weyn oo mawj asalkiisa waxaa dhaqdhaqaaqaas biyaha maa jalmaayo mawjo dhaqaaqaas marka biyahaas weyn oo dhaqaaqayo xoog kor u kacaa waxaa la dhahaa mawj ka dulali dallad oo kalea oo macnaa ku hoosiya sidii buur weyn ilaa doonaad sugta biyihii intay kaceen asalku waxau ahaa doonta markay socon biyuhu inay kaa hooseeyaan biyuhu marka intay kaceen iyagoo buur oo kale saa ay doontii ay kugu soo shubmaan maxaa ku sigan tahay halaag soo maaha dacawullah markaasoo taa ay dhaca dacawullah way baryaan alla mukhlisiina lahu diina ayagoo hogaansaka iyo cibaad alla u khalisay og cid kale inay barbaadi karin ilaahay hadda waa ajiibaya qofka mukhliska ama yujiibu lmudara waaye hadduu waktigaas xataa walow mukhlis usa waa ka ajiibaya yacni waxaa meesha ku jira ducadooda ayuu ajiibayaa waana korinaya falamaa najaahum goortuu koriyay ila lbari bannaankii fa minhum ayagii waxaa ka mida muqtasidun mid dhexdhexaysa marka muqtasidkaa laba macno ayuu ku fasiraa ma garan waa macno qaar waxay leeyihiin waa qofka camalkiisa oo dhexdhexaad yaho aadna hadda sida muqarabiinta aan khayrka ugu dadaalin sida dadka gaabiyana aan dhahayno arrintii cibray ku abuurtay marka xoogaa dhexdhexaysanaya oo diintii usoo noqday oo waa muqtasid waa mid dhexdhexaysta iyo gaalo mid gaalo aha ka midoo oo xaqii diidanoo aan ku cibro qaadanino wamaa yajxadu ma dido biaayaatina ilaa kullu khataarin mid khiyaano iyo dhagar badan oo kafuurina macnaa mid nuqso dhexdhexaysta oo waano qaatay iyo mid kaafira u badan yihi qaarna waxay leeyiin muqtasidkan xoogaa unbuu warkii gaabsaday maahane hadda hidaayo badan lama imaano laakiin waxaa roon qoolka dhahayo waa qof camalkiisii dhexdhexaysayo xoogaa macnaha gaalnimadii iyo shirkii ka soo haray ee muqarabiintiina aan heer aan gaarino xoogaa iska dhexdhexaysa iyo mid kaafir oo xaqa diiday oo tawxiidka u hoggaansami waayey qof haddaad aragtida ilaahay ku kufriya waa qof dhagar badan oo khaa'ina oo haddana amaal ka dhac badan waay waa carabtuna waa qofka khaa'inka khataar ay dhihi jireen soomaalidaba way caayeen qofkan waa khataar ay leeyihiin qofka markuu khiyaanada iyo qaabdarada oo badiyo carabtana waa isku caayi jireenoo wuxuu yidhi ninka isagoo nin kala caynaya wa innaka low ra'ayta abaa cumayri haddaad is arki laheed mala'ta yadayka min kadrin wakhatrin walla gacantaada qiyaano iyo balaayo aada ka buuxiso oo dhan nacam halkaa markay maraysa dadkii loo digayaa waxaa leeyahay qiyaamaa isku soo socota berri qiyaama haddii la tagana welad iyo owlaad waxba ku tari maayaan cid kale iskaba dhaafi wax un camalkaaga waxaa kaa horeeye isdiyaargareeya marka qof walbaba mu'min iyo gaal baa u dhahantaa aayaddan inuu ka faa'iidaysta waa dhammaan inaan ka faa'iidaysano yaa ayuha annaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiina ka baqa oo ilaahay humeeya oo amarkiisa adeeca oo nahyigiisa ka haro shirkiga ka hara wakshaw ka baqa yooma dharaar laa yajzii uusan u amaal gudaynin waalidun waladkiisa can waladihi waalidun maaragtay aabbe can waladihi wiilkiisa uusan waxba ka gudi karin uusan waxba ka fura karin waa macnaha maalintaa waxba uma furo karo oo wax fidaa uma samayn karo waa nacam marka wax ama naftiisa ama xoolihiisa kuma furo karo isfurasho ma jirto walaa mawluudun kula dhalana huwa jaazin uusanan kii furo kara can waalidihi waalidkiisa shay-an waxba iskuma furo karo bal waaba la kala carra yowma yafuru lmaru min akhihi ummi wa abiih ina wacd allah ilaahay waxa uu yaboohay oo in la isxisaabinayo qiyaamo jirto oo nin walba camalkiisa xumi iyo samaan laga abaalmarinayo xaqun wax jiro waay wax jiro oo dhaba waayo aan been aan laga sheegayn waay haddaba isdiyaariyo falaa taqurannakum yaysan idin qatalin oo idin kedinin alxayaatu dunya noloshaan adduunya intaa isla macaansataan waa ku waaraysan aada tiraadaan markaa aakharadii aada iloobtaan iyada shahwaadkeedii iyo wehsideedii iyo raaxadeedii aada intaad ku mashquulsaan iimaankii iyo daacadii hadhow adinkoo mashquula oo khaatimo xun mowdku idinku yimaado walaa yaqurannakum yousan idin qatalin uu idinkedinin bilaahi alguruuru mid dagid badan oo qatalaad badan waa shaydaanku wuxuu ku leeyahay waa hadda weli waa yar tahay hadhow markuu mowdku soo dhowaadaa toobad keenaysaa sanad laba sano hadda iska sii wehso wax baatil ayuu kugu maaweelinaya ilaahina uu noo sheego baa shaydaanka yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quruna wax beenbeenu u yabohaya xoogaad sii noolaynaysaa wayumaniihim yadadiilooyin ba dhowr sanaad sii noolaynaysaa u leeyahay wamaa yaciduhum ashaydaanu shaydaana dadka uma yabooho ilaa guruuran wax uu kuu qatalaayo maa shaydaan markaa ku qatalaya marka runtii aayadda iyadoo macaanideeda alfaadeeda ay gaaban tahay laakiin waa macno weynoo qofka wacdi ugu filan sababtoo adduunyada qof walba wuxuu isleeyahay waa isla cimri dheere wuxuu isleeyahay cabaarad sii noolaan war miyaada arkayna dadka maalin kasta hebelaa dhintay saacad kasta bal adiga saacad walbaba inta dhimata isbitaallada iyo caalamka fiir dadkaas ilaahay awooday oo dilay adiga kuma jirtid miya berri meeqaa dhimanaysa ama caawa meeqaa intaa intaa adiga ilaahay kuuma soo dari karo miya aya nafta runta u sheegta berri intaasaa dhimanaysa waa ognaa qof walba adiga ilaahay liisi kuuma dari karo miya marka adduunya laakiin iyo shaydaan kuu siita dheerayna cumri nabiguna arrintaas waa ka digi jiro cabdullah wuxuu dhihi jiray marku dardaarmaayey idaa am waxuu dhihi jiray kun fi dunyaa kaanaka gariib adigoo nin musaafira oo caabira sabiil adoo nairobi u socdo jidka un goy goy u baartaa jidkan waxaa ka rabtid lama arko cabdullaahi wuxuu dhihi jiray markaas kabacdi idaa amsayta waagu haddii uu galbaysatid oo qoraxda kuu dhacdo falaa tantadar subax waaha sugan caawn lagu soo dhalmadaa dhacka intee qofkaasoo u seexeeya ila tag haddau subaxdii kuu gubrina caawa soo hoyana hasin intee qof ka lahdaan caawa soo hoya ma garat waa badanta marka aayad muhiim waa ilahi lagu anfuco aan isku waanino qof walba ha isku akriyo qur-aanka waxyaalaha intifaaca waxaa ka mid a markaad kaligaa taa laisku akriyaa lagu fakeraa laisku waaniyaa ma garan yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiina ka baqa oo caradiisa cadaabkiisa ka baqo daacadiisa ku gaashaanta wakshow kana baqa yowman dhaar ilaa maalinta qiyaamo qofku haddow xasuusto diyaargarowey maaragtay ay ku samaynaysa marka wataqow kana gaashaanta iyo wakshow ka baqa yowma dharaar laa yejzii ouna jaazi karin waalidun waalid can waalidihi waalidun waalid can waladihi inankiisa uusan waxba uu macnaa u ku furan karin walaa mawluudun kula dhalay gabadh iyo wiil waxay tahaba uusan ahayn huwa jaazin kii furan kara can waalidihi shay waxba uma ka furan karo wuxuu tari kara lama arko ina wacdallahi yabooha oo runta oo ilaahay noo sheega xaqun waaye falaa taguranakum idin qatalin alxayaatu dunya nolosha adduunyada walaa yaguranakum yoosan idin qatalin billaahi alle algaruuru mid qatalaad badanoo idin khiyaaninoo waa sii noola idin dhihi in allaha allow cindahu agtiisa ahaaday cilmu saacati saacadda goorta ay dhacayso qiyaamaha wayunzilu kayta roobka isagaa soo dejiyo goortau soo dejinaana iyagaa isagaa yaqaan wayaclamu alla keligiisa og maa fi larxaami raximka waxa ku jira iyo sifaadkooda waxay yihiin wamaa tadrii mana oga nafsu nafi maadaa tagsibu hadan berri waxay kasba doonto shaqada ay berri qaba doonto ilaa inay noolaa doonto in kale maba ogee say ogta laakiin allaa og waaye wamaa tadrii nafsuna naf ma oga biayi ardin dhulkeebay tamuuta ku dhiman doonto muxuu dhi ninka shaacirka laabudda min talafin muqiimin fantadir abiardi qowmika am bukran marjica u yidhi laabudda waxaa laga maarmaano yidhi min talafin muqiimin maalin intaa dhimata aadan meesha ka dhaqaaqay abiardi qowmika ma dhulkii adiga aada ku dhalatay am biukhraa meel kale mi almarjicu makaana jiifadku ahaaday ma garatay ninka shaacirka ahaa nacam in allaha allana caliimun ku og weeye wax walbaba khabiirun shay walbaba xogtiisa og oo ka warqabo arrimahan waxaa la yidhahdaa mafaatixulgeyb geybka furuhiisa ilaahay baa cilmigooda maanta ma arkaysaa la kali noqday cid kaloo og lama arko qeybkuna waa badan yahay waxyaale qeyb waxaa jira malaa'igta iyo ambiyada la ogeysiiyo laakiin qaybyaalka qaarkood ilaahay baa cilmigooda la kor noqday subxaana wa taala la kali noqo oo cid kale ma sheego xadiidkii dheeraa oo jibriil markuu nabiga u yimid calayhi salaatu salaam oo wax badan oo su-aalay waxaa ka mid ahe mata saacatu saacaddu goorbay dhacaysaa buu yidhi markaasuu yidhi malmas-uulu biaclaa minha min asaa'ili adiga iweydiinaayo iyo aniga la iweydiinayo isaga midaan ka nahay walaakin sa uxadiduka can ashraadiha ayaan kaaga warramaya calaamaadkeeda waxaa ka mid a idaa waladat ilamatu rabbatahaa sayidkeeda markay dhasho macnaha waxaa badanaa addoommada inta lana haweensado ilmo laga dhashaa badanaayo oo dadkii maaragtay axraarta ahaa hooyada addoommo ay noqonaysaa fadaaka min ashraadiha ama caashul waalidiinkaa badanaya wa idaa kaana markay ahaadaan alxufaatu kuwii kabahala alcuraatu ee qaaqabo dhar fiican aan qabaynin ru-uusa naasadka markay madax u noqdaan dadkii liiliitay araadilu nnaas fadalika min ashraadiha waa calaamaad fii khamsin shan ay ka mid tahay saacaddii laa yaclamuhuna ila allah uusan ogeyn in allaha allah cindahu cilmu saacati ay tahay cid kale ma oga wayunazilu lkayta roobkana waa soo dejiyaa goortuu soo degayana cid kale ma taqaano wayaclamu maa fi larxaami raximka waxaa ku sugan uu ogyahay cid kale ma og haddaa waxay keeneen ilmaha markay xoogaa shan bilood ay gaaraan iskaan inta lagu furi oo wiil iyo gabar inay yidhaahdaan horta cilmigu wiil iyo gabarnimo keliya kuma sugno cimilka ma noolaan doonaa ma shaqi ma saciid sow noqon doonaa waxaasoo dhan ilaa waxyaalo badanaa qeyb ma dhicisnimo ku dhiman doonaa ma dhammaystirmi doonaa ma ninoo wax noqonaya lama og ma shaqi ma saciid midda kale iyaga goortay ogaanaya waa mar ilmihii abuurmowa ee baalkaana iskaanku xilmidii qofkii inta caloosha laga jiha xunugii banaanka lasoo dhigay ilaa waa musawir daakhiliga u gudbaayo ma og midda kale ma ogaan karaan maaragtay labada usbuuc ugu horreys midii gawracma ogaa kara mase cunugu markuu koro oo shan bilood ee wixii ka dambeeyo dakarnimadiisi iyo labkiisi iyo dhadegnimo wixii markaas kabacdii sheego marka daday waxaas ku sirayaan midda kale waxaa la ogaanaa keliya gabar iyo wiil maaha muxuu noqon doonaa cumrigiistuu noqon doonaa ma shaqiya ma saciida ma faqiira ma qaniya maxuu tabcan doonaa miyay ogyihiin maxay ka ogyihiin lama arko marka in allaha allow cindahu ahaaday cilmu saacati marka waxyaalahaas qaybiyaadka qofkii shee sheegta waxaa weeye ama qofkii qofki inuu qeybka uyo ku sifeeyo tilmaanta ilaahay buu siiyey shirki waay marka waa mushrik uu noqon sababtoo haddaad tiraahdid awliyada iyo waxaasaa qeybka og ma garat eeta sifadii ilaaha siisa subxaana wa tacaala qul laa yaclamu lgayb ilaah unbaa og soo maan cid kale ma og ambiyada iyo malaaigta wixii loo waxyood unbay ogyihin qeyb mutlaqa nabiga og lama dhihi karo sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam haweentiisii markii la masabitay ilaa waxyuu ka soo dego waxay tahay waa garan aayad aayaddii kabla ku cad walow kunta aclamu lgayba lastaktartu min alkhayr toddobaatan nin oo quraa ah ay niman waxay dhaheen dacwaan u soconaha na soo bara nagu dar toddobaatan oo xul saxaabadii nabigu waa ku daray waa wada goorgooga hadduu nabiga qeybka iyo toddobaatankaa nima loogi lahaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam soma marka hadduu nabigeenna ambiyadii qeyb mutlaqa aysan ogeyn wax ilaahay waxyooda ma ahane koo wuxuu yahay aan la aqoonina qeyb ah waa iska khuraafaadka waxawaay shirkiyaadka kamid in allaha allah cindahu agtiisa waxay aatay cilmu saacati saacadda cilmigeeda ogaashadeeda isagaa la kali ah qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujaliha liwaqtiha ilaa hu waktigeeda cid loo muujino isagaana ma arko wayunazilu lgayta roobka isagaa dejiya waktigiisana isaga yaqoono xilligu imaanayo masanay abaar noqon doonto ma aari noqon doonto lama oga wayaclamu maa fi larxaami rixmka waxaa ku sugan leb iyo dhadeg shaqi iyo saciid intuu cumrigiisa noqon doono wuxuu hanan doono waxaasoo dhan sifaadkiisa ilaah keligiisa unbaa yaqaana wamaa tadri mana oga nafsu nafi maadaa tagsibu qadan berri maxay shaqaynaya ma taqaano ilaa berriba inay gaareen ma oga soo maa wamaa tadri nafs ilaa kin ilaah baa og nafna ma oga biayi ardin dhulkay tamuutu ku dhiman doonto in allaha alla caliimun waa ku og way wax walbaba khabiir u xogaan marka maadaama aadan qeybka ogeyn mawdku wax kastoo kugu imaan karaah diyaar garow waa kal ninkaan shaacirkaa dhahaya laabudda min talafin muqiimin fantadir war kolley talaf waa jiraa ee iska sug abdi ardi qoomika ma dhulkaaga iyo guri aad ku dhimanaysaa ambiuqran maljicu mase meel kalaa maaragtay lagu joogi doonaa ilahay khaatimada hanoo sameey wallahu aclam amiin dambe insha allah iyo suuratu sajda insha allah